faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaana maanta waxaa ugu dooroon ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay rag hubaysan oo dhac ka geysan jiray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidanka nabisuguda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo qabtay haweenay gurigeeda ku kaysan jirta hub iyo walxaha qarxa laamaha amniga puntland oo gacanta ku dhigay maandooriye iyo dadkii watay deegaano ka tirsan maamulkaasi ciidamada dowladda oo ku dhowaaday degbada xardheere iyo howlgallo ka socda koonfurta gobolka mudug akhbaaraadka dibaddan warka duur waxaad ku maqli doontaan iiraan oo xukun daldalaada ku filisay muwaadin haystay dhalashada dalkaasi britain intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka duur ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorra u diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo sabtiga taariikhdan ay ku beegantaha afar iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan ciidanka nabadsuguda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa qabtay haweenay gurigeeda ku kaydsanaysa hub iyo waxaa qarxa cumar muxiyidiin cumar ayaa warbixinta warkan magaalada muqdisho inooga soo diray ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho waxaana ay kusoo qabteen haweenay gurigeeda ku kaydsanaa hub iyo waxyaabaha qarxaa saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa warbaahinta ku hadasha afka dowladda soomaaliya u sheegay in haatan uu socdo baaritaan lagu hayo haweeneyda iyo hubka lagu soo qabtay islamarkaana loo gudbin doono maxkamadda howlgalkan guulaystay ayaa yimid kadib go-aankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalin ka hor uga dhawaaqay magaalada muqdisho kaas oo ahaa in khawaarijta garanwaaga ah ee dadkeenna ku dhex jirta haddana ugaarsanaysa deg deg looga soo dhex saaro ayaa lagu yidhi qoraal lagu faafiyey telefishinka qaranka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshayaal lagu xaqiijinayo amniga magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana la bilaabi doono howlgallo lagu baarayo guryaha cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado mahadsanid weriye cumar laamaha amniga puntland ayaa gacanta ku dhigay maandooriyahi iyo dadkii watay ciidamada booliiska gobolka nugaal ee puntland ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalooyinka garowe iyo burtunle kusoo qabtay xashiish qamri iyo dadkii watay iyo gaarigii lagu wadayba ciidamada booliska nugaal ayaa ku guuleystay inay kontaroolka puntland ku qabtaan lix iyo labaatan duub oo waaweyn oo xashiisha kuwaasoo lagu soo dhex qariyey dhar dhexdooda iyagoona sidoo kale qofkii waday iyo gaarigii lagu waday waxaana socdo baaritaano isagoo sharciga la horgeyn doono marka lasoo gabagabeeyo baaritaanka sidoo kale howlgal ka socday habeenadan ayay ciidamada ammaanka caasimada puntland ee garoowe waxay kusoo qabteen duubab xashiisha oo la diyaariyey iyo dhowr caagadood oo qamriya dadkii watay waxaana socdo baaritaan si sharciga loo horgeeyo taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa u mahad celiyey ciidamada booliska saraakiishooda iyo bulshada sida dhow la shaqaynaysa ee xogta usoo gudbinaysa taliyaha qaybta nugaal gaashaanla sare xuseen cali ayaa sidoo kale xusay inay dallacsiin u raadinayaan ciidamada booliiska ee juhdiga ku bixinaya sidii loo suulin lahaa maandooriyaha isagoona sidoo kale faray ciidamada iyo saraakiisha in lasii laba jibaaro howlgalka lagula dagaalamayo maandooriyaha ciidamada ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay rag hubaysan oo dhac ka geysan jiray gudaha magaalada muqdisho mar kale warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inaga soo diray waryahayga cumar muxiidiin cumar ciidanka saldhigga booliska degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay laba nin oo hubaysan oo loo haysto inay dhac u geysteen dadka degan xaafadaha kala duwan ee degmada howlwadaaga ciidanka amniga ayaa labada nin ku qabtay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha waxaana iyagoo indhaha ka xira la geeyey saldhigga booliska degmada howlwadaaga iyagoona la sheegay inay dhibaato ku hayeen dadka shacabka ah dhanka kale ciidamada saldhigga deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay xala soo qabteen laba ka mid ah kooxaha ka ganacsada waxyaabaha ammaanka duuriya kuwaasoo ku iibinayay xilliga lasoo qabtay goobo ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada booliska ay gacanta ugu dhigeen rag hubaysan oo dhac ka geysanayay gudaha degmada hilawa ee gobolka banaadir ciidanka amniga ayaana kordhiyey howlgallada lagu baacsanayo burcadda hubaysan ee dhaca u geysata dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa la filayaa dhowaan inuu ka furmo shirka dib heshiisiinta maamulka koonfur galbeed ee dhowaan la shaaciyey guddiga farsamada ee qaabilsan shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed ayaa shaaca ka qaaday xilliga rasmiga ah ee uu shirka ka furmayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna caasimada kumeel gaarka ee maamulkaasi guddiga farsamada ah oo shir jaraa-id ku qabtay warbaahinta ayaa sheegay in shirweynaha looga arrisan doono xal u helidda khilaafka ka taagan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed uu baydhabo ka furmayo lix iyo tobanka bishan janaayo gudoomiyaha guddiga farsamada yuusuf xasan cisaaq ayaa sheegay in shirka ay kasoo qeybgeli doonaan siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada maamulka iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalk oo shirka lagu casumay si xal looga gaaro khilaafka taagan sidoo kale guddiga ayaa wakiilada beesha caalamka iyo cid kasta oo loo diray xasumaad shirkaasi waxay ka dalbadeen si deg deg ah u gaaraan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegay in shirka dib heshiinta koonfur galbeed uu daafuri doono madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku wajahan magaalada baydhabo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa ku sugan magaalada baydhabo isagoo halkaasina ka wada kulamo hordhac u ah shirka dib heshiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed weli dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan warka duhur ee raadiyaha cadaado ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gaaray deegaana horley oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ciidamada kumaandoosta xooga dalka danab iyo gorgor oo ay weheliyaan ciidamada difaaca deegaanka ah ayaa al-shabaabka la wareegay deegaanka ceel la helay hoostaga magaalada galcad ee gobolka galgaduud ciidanka xooga ayaa deegaankaasi ka wada howlgallo amniga lagu xaqiijinayo laguna baadigoobayo xubno ka tirsan al-shabaab ee iskaga baxsaday deegaankaasi kuwaasoo gaaray deegaano ka tirsan gobolka galgaduud saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedkooda uu yahay sidii guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka galgaduud oo ay ku sugan yihiin al-shabaab looga saari lahaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa ciidamada xooga dalka iyo dadka deegaanka waxay ku sii siqayeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka galgaduud oo tobanaan sano ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaday degmada xaradheere waxaana lagu soo waramayaan howlgallo ay ka socdaan koonfurta gobolka mudug ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamada deegaanka ayaa howlgal xoogan ka wada deegaano ka tirsan gobolka mudug oo qaarkood ay isaga baxeen al-shabaab ciidamada wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay ku dhawaadeen degmada xardheere ee gobolka mudug halkaas oo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay sheegeen inay isaga baxeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab wararka kale ee la helaya ayaa sheegaya in al-shabaab ay ku amreen dadka shacabka in magaalada isaga baxaan waxaana maanta xaalad kacsanaana laga dareemaya degmada xardheere ee gobol gobolka mudug maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa ciidamo aada u fara badan ay kusii qulqulayeen deegaana u dhow degmada xardheere waxaana ciidamada howlgalka wada ka mid ah ciidamada sida gaarka ay u tababaran ee b s f ta puntland weli dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan warka duhur ee raadiyaha cadaada imikan akhbaaraadka dibadda nin lagu tuhunsan yahay inuu qarax ka geysan lahaa uganda ayaa gacanta lagu dhigay afhayeenka booliiska magaalada kambala batrig ayaa sheegay in la qabtay eedaysane ka tirsan maleeshiyaadka hubaysan ee isbahaysiga ciidamada dimuqraadiga ay wada shaqaynta kala dhexaysa kooxda daacish ee i s i s afhayeenka saxufiyiinta kula hadlayay magaalada kambala ayaa waxa uu xusay inay dabagal ku ahaayeen koox lagu tuhunsan yahay inay yihiin isqarxayaal tan iyo bishii nofembar ee sanadkii hore laba kun labaatan iyo labo waxa uu intaa ku daray inay sanaha dusha lagala socday guryaha ay ka karaysanayeen deegaanka kingaga ee magaalada kambala afhayeenka ayaa waxa uu xusay in hal eedaysane soo qabteen guri iyadoo baarayaasha ay soo heleen qalab uu ka mid yahay kuwa laga farsameeyay qaraxyada waa siduu hadalka u dhigay muddadii uu socday howlgalkaas oo ay si wadajir ah u fuliyeen hay-adaha ammaanka uganda ayaa waxay kusoo heleen saddex qasnadaha rasaasta ee qoryaha darandooriga u dhaca iyo siddeetan iyo siddeed xabo isla qorigaasi siddeetan iyo siddeed rasaasta bastooladaha nooca star bistoles iyo laba bastooladood oo kale oo nooca gudaha lagu farsameeyey tiro badan oo qalabka laga farsameeyo bambooyinka si kastaba haatee kooxda hubaysan ee isbahaysiga ciidamada dimuqraadiga ayaa waxay ku biireen kooxda daacish ee gobolka afrikada dhexe dowladda waddankaasi iiraan waxay xukun daldalaada ku filisay muwaadin haystay dhalashada dalkaasi britain golaha garsoorka jumhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaa maanta oo sabtiga sheegay in la deldelay arlisa akbari oo haystay dhalashada britain iyo iiraan warbaahinta hay-adda garsoorka iiraan ee misa holland ayaa shaacisay in arisa akbari la deldelay kadib markii la raaciyay dhammaan nidaamkii sharciga lana xaqiijiyey xukunkii ay gaartay maxkamadda sare ee iiraan xogeyaha arrimaha dibadda ee u k james clivery waxa uu jimcihii ugu baaqay dowladda iiraan inaysan aliis akbari ku fulin xukunka dilka iyadoo dowladda britain sheegtay in la siyaasadeeyey arrinkaasi marxuumka la deldelay oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenkii difaaca iiraan waxaa lagu soo ogay inuu basaas u ahaa hay-adda m sixteen ee sirdoonka dibadda ee dalka u k dowladda iiraan waxay ku eedeysay hay-adda m sixteen inay ku lug lahayd falah lagu qaarajiyey madaxii saynis yahanada nukleerka iiraan muxsin warbaahinta dowladda iiraan ayaa waxay khamiistii hore baahisay muuqaal fideo oo ay sheegtay inuu muujinayo dowrka aliisa akbari uu ku lahaa dilka caalimkii nucleerka ee dalkaasi muxsin iyadoo lagu dilay weerar ka dhacay duleedka caasimada dalkaasi tahraan dowladda iiraan ayaa waxay horey ugu eedeysay israa'iil inay ka dambeysay dilkaasi warkii dohor dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado waa idinla socodsiinay anigoo ashar maarka maxamed maxamuud farsamadana shaafici sheekeeye uga saacidaya waa naga intaa warka wuxuu si toosa idiga imaaniyay stuudiyaha raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho intaan warkaan warka xiga ku kulmi doonaa maana allah